dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacano wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xil walba hadaan oo kale aad maqshaa marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idan alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku leefsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul xurmaana rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacano wanaagsan waa sabdii axad ay soo gelayso labaalabaatanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan caawa aan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga le waxaa qayb ka noqon doona warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxa goorow duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose loogu laagtay taliya saldhigga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku saabsan iyo howlgalla ciidamada xooga dalka caawa ee ka wadan afgooye ayaan xooga dheereedan ka hayaa warar arrintaas ku saabsan ayaad goorow maqli doontaan waxyaabaha kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadan doono wax qayb ka noqon doona xubno xildhibaano ka tirsan federaalka waxaa maanta ay gaareen dhuusamareeb waxaana halkaas ay kula kulmeen madaxda ugu sarreysa galmudug waxyaabaha laga wada hadlay iyo safarka xildhibaanadan dhuusamareeb ayaan faahfaahin ku saabsan barnaamijkan caawad ku dhugaysan doontiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee soomaaliya waxaa maanta ay soo saartay go-aano ku saabsan arrimaha doorashooyinka wadanka goorro ayaad maqli doontaan go-aanadaasi wixiyeen waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona wax qayb ka noqon doona maamulka koonfurgalbeed soomaaliya waxaa war ay ka soo saareen qaraxii caaw lagu dilay taliyaha saldhigga degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona wax qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay hadalkii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maanta ay ka jeedisay muqdisho sababaha ay uga soo horjeestaan ayaan xogo ku saabsan barnaamijkan caawa kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona booliiska soomaaliya waxaa go-aan ay ka soo saareen ganacsatada qaaliyanaya qaar ka mida miciishada ee ka ganacsada gobolka brandir waan idiin soo gudbi doonaa warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland waxaa maanta shirsi aad ku qabtay qaar ka mida odayaasha dhaqankaasi odayaasha dhaqanka magaaladaasi kulankaasi waxyaaba uga hadlaan ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyada qodobadaas iyo soo korra inta barnaamijkan ku guda jirno ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhegaysan doonteen heystaa tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar axmed barhaam saxiifa barnaamijka caawi farsameynaya waa mar kale iyo xulasha warashada wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku ji wada wanaagsan ayaan talina saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada afgooye gobolka shabeellaha hoose oo caawa duuleedka magaaladaasi lagu dilay taliyaha saldhigga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose taliyihii booliska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose marxuum cabdiqaadir yurow ayaa ku dhintay qarax miino oo caawa lagula eegtay duuleedka degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose qaraxan waxaa lagula eegtay deegaanka xawaago cabdi ee duuleedka degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose wafdiga taliyaha oo ka samabaxay muqdisho islamarkaasna kusii jeeda degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose waxay reediyo caaw u sheegeen in taliyaha uu kusii jeeday uu ka soo jeeday muqdishona kuna sii jeeda degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale waxyaalaha soo gaartay ciidamada la socda taliyaha oo qeyb ka ah ilaalada waardiinaysa taliyaha saldhigga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale soo wareeyey in wafdiga taliyaha qeyb ay ka hayeen mas-uuliyiin ka mid a maamulka degmada afgooye balse ilaa hadda aan la soo warin wax khasaaraha ama wax ka- waxyaalaha soo gaartay maamulka iyo dadka la socda taliyaha saldhigga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose cumar abukur xaaji aadan oo ah wariye madaxa bannaan afgooyena ku sugan ayaa iga warramay xaaladii ugu dambeeya degmada afgooye iyo howlgal ciidamada dowladda federaalka caawa ay ka wadaan dhammaan xaafadaha ka kooban tahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
xasan waa mahadsan tahay goor sii horeysay duleedka degmada argooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhacay qarax miino islamarkaana lala beegshaday koneyo gaadiid oo la socday taliyihii saldhigga ee degmada afgooye iyo sidoo kale ilaaladiisa gaarka ahaa waxaana qaraxan uu haleelay gaarigii la socday taliyaha saldhigga degmada afgooye dhamme cabdiqaadir cismaan mursal waxaana ku geeriyooday ee qaraxaasi taliyaha saldhigga degmada afgooye iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa xasan inta dhimatay ma taliyaha saldhigga degmada afgooyeba mise waxaa jira cid kale oo ku dhimatay oo ilaaladiisa qeyb ka ahayd
xasan xogtaan helayno waxay xaqiijinayaan islamarkaana ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee degmada afgooye in qaraxan uu ku geeriyooday taliyaha saldhigga ee degmada afgooye dhamme cabdiqaadir cismaan mursal iyadoona ay jiraan dhaawacyo soo gaaray ilaalada taliyaha mana jirto cid kale oo qaraxaasi ku geeriyootay marka laga reebo taliyaha saldhigga degmada waxaana qaraxa markii uu dhacay kadib xasan goobta tegay ciidan ka tirsan ee dowladdan soomaaliya oo muddo kooban howlgal ay ka sameeyeen laakiin macadda in ay dad usoo qabteen iyo in kale waxaana ay sheegeen inay jiraan shaksiyaad ay soo qabteen laakiin kama bixin faahfaahin dheeraad ah xasan ma dhabaa in wafdiga taliyaha saldhigga degmada afgooye qeyb ay ka hayeen mas-uuliyiin ka mid a maamulka degmada afgooye waxyeelana ay ka soo gaartay qaraxan ee ku dhintay taliyihii degmada afgooye
xasan kolonyada gaadiid islamarkaana mareysay duleedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lafoole waxa ay la socdeen xubno ka mid ah maamulka degmada afgooye laakiin wararka aan helin waxa ay sheegayaan in aysan jirin waxyeelo markaasi soo gaartay xubnaha maamulka degmada afgooye ka tirsanaa oo la socday wafdiga taliyaha saldhigga degmada afgooye waxaana khasaaraha guud ee qaraxaasi ka dhashay taliyaha saldhigga ayaa ku geeriyooday qaraxa mana jirto shaksiyaad kale oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxa
caawi howlgal bay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan ee magaalada afgooye shabeellaha hoose cid lasoo qabtay iyo howlgal caawa magaalada ka wada xaalka guud ee afgooye caaway waa sidee
xasan tan iyo markii qaraxan uu dhacay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliska ee ku sugan saldhigga degmada afgooye waxa ay sameeyeen howlgallo kala duwan islamarkaana ay ka sameeyeen xaafadaha qaar degmada afgooye iyo sidoo kale halka qaraxa uu ka dhacay ase yeeshee macadda ilaa iyo hadda in ay dad usoo qabteen iyo in kale maadaama taliyaha saldhigga degmada afgooye geeriyooday xaafadaha qaar ee degmada afgooye gaar ahaan xaafadaha ku dhow ee saldhigga degmada afgooye ayaa laga dareemayaa xaalad kacsanaan ah maadaama ciidamo fara badan ay soo buux dhaafiyeen islamarkaana ay wadaan howlgallo kala duwan islamarkaana ay doonayaan in ay ku xaqiijiyaan amniga islamarkaana ay kusoo qabtaan shaksiyaadka falalka amni darro ee ka geysta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka degmada afgooye oo goosii horeysay telefoonka aan kula xidhiirnay waxa uu xaqiijiyey in ay wadaan baaritaano ku aadan sida qaraxa uu u dhacay iyo sidoo kale howlgallada ay wadaan iyo waxa ay kusoo qabteen intaba waxaana uu inoo xaqiijiyey in saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan howlgallada socda iyo shakhsiyaadka ay kusoo qabteen iyo faahfaahinta ugu dambeysa qaraxan iyo dadka waxyeelada kasoo gaartay xasan laakiin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada afgooye waxa uu inoo xaqiijiyey in uu geeriyooday taliyihii saldhigga degmada afgooye dhame cabdiqaadir cismaan mursal
cumar abuukar xaaji aadan waa wariye madaxa baran kusuga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose oo iga waramayey xaalada ugu dambeeyey ee degmadaasi iyo dil loo geystay taliyihii saldhigga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi ahaa kula wanaagsan ayaana dileenaha xulasho wareysada ay dhegeysanaysan radio aadan hawa la socotaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalimo ismaaciil xalamayari oo shir jira aad warbaahinta ugu qabatay muqdisho waxaa maanta ay labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ka dalbatay inay dedejiyaan meelmarinta dib uogista sharciga xisbiyada si ay u gudbiyaan xisbiya sax ah oo meelmarinta usoo gudbaan ugana qeybgalaan doorashada laba kun labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan xalima ismaaciil xalamayare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka waxay sidoo kale sheegtay in muhiim ay tahay in xisbiyada sida kumeelgaarka ah loo diiwaangeliya ay soo buuxeen shuruudaha looga baahan yahay si ay u gudbaan islamarkaasna u noqdaan xisbiyo meelmara oo baarlamaanka soomaaliya cod ay u qaadaan waxaa sidoo kale lagu baaqday golaha isku dhafka ah ee u xil saaran sugidda amniga doorashooyinka dalka in ay soo diyaarin qorshayaasha ay ku howlgalaan sugidda amniga doorashooyinka waddanka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhoweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka soomaaliyeed iyo geedi socodka hanaanka demuqraadiyadda konton sano kadib waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhoweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi galb waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadw jadwalka wakhtiyeysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor wakhtiga shar sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u egista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kooga guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku-meelgaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka wuxuu guddigu u mahad celinayaa xukuumadda federaalka soomaaliyeed dowlad goboleed dowlad goboleedyada wada iyo dowlad goboleedyada wada shaqaynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhimka u ah diyaargarowga farsamo ee doorasho laba kun iyo labaatan labaatan iyo koow sidoo kale guddigu wuxuu u mahad celinayaa qaramada midoobay howlgalka midooba afrika ee soomaaliya iyo saaxiibada soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorash doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta ugu dambeyntii guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhimka u ah doorashada laba kun iyo labaatanka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnayd oo maanta usoo noqotay guddigu wuxuu ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado naga badbaadiyo nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiiyo aada iyo aadaa u mahadsan
xalima ismaaciil xalamyari oo ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ay taasi ahayd oo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ka dalbinaysay maalmarinta ama do-ogista sharciyada xisbiyada kumeelgaarka ee waddanka kula wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysyada ayaad dhegeysanaysaan muqdisho intaan wararka aana ka bixin shir jaraa'id oo maanta muqdisho ku qaabtay taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdullaahi xasan bariise waxa uu uga hadlay dignin ugu daraa ganacsatada soomaaliyeed oo ah in aysan sare u qaadin maciishada quudaduruuriga iyadoo ka faaideysanaya dadaalka loogu jiro ka hortaga cudurka covid nteen ama coronavirus oo xilligan fara badan ku haya wadamo badanoo caalamka ka sidoo kale taliyaha hogaanka ilaalada canshuuraha ee ciidanka buliiska soomaaliyeed waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono qof sida aada la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halisa oo cid walba saameeyey kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan dayaarado oo meelo duwan kala duwan ka yimid nuuc kastoo ay yihiin taas oo looga taxadiraayo in cudurkaas adduunyada muxuu ahay dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka soomaaliya ilaahayaan ka magan galnay laakiin dadaalkaas ayaa la go-aanshay mar haddii marka la joojiyey isu socodkii dayaaradihii kaargo ha ahaadaan ama dayaarad muxuu ahay dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saamayso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqno inaanay muxuu ahay raashinka qutuldaruuriga ama maciishada nuuc kasta oo ay tahay aan looga faa'iidaysan dhibaatadaas jirta laba shayba meeshaas waa ku jirtaa ilaahay xaggii in rubisaar ama muxuu ahay ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana diintuna aysan muxuu ahay raalli ka ahayn ta labaadne marka ay timaado suuq madow markaataneera waa dembi laga galo muxuu ahay qaranka soomaaliyeed suuq madow wax la yidhaahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah sharciga waa diidan yahay shuruucda dalka u taaloo dhan waa ka soo horjeedaa maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarrifaadda lacagaha qalaad waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada muqdisho ciidan koontaroola la socda sixirku inaanu dadka ku kordhin iyadoo ummaddii ay iska muxuu ahay tabcaan layska yahay in lagu kordhiyo qutuldaroorigii ay cunaayeen waa dhib inteeda la eg mana loo dulqaadan karo mana loo dulqaadan doono insha allahu tacaala waxaa igu maqaala ah oo riboor la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alkolka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii muxuu ahay arrintaanu soo baxaysay saddex doolar afar doolara laga siisa jira suuqyada maantana xala waxaa riboor laygu keenay in uu maraayo labaatan iyo dhiiri doolar waxyaabaha aan muxuu ahay ka digayno waa kuwaas waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba laakiin qofkii iimaan la-aanu saamaysay ee arrintaa ku kaca waa laysku dabagelaa maxkamadaa laysku geynaa waa la dacweynayaa maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedaynaayo ayuuna qofkaas hortegi doonaa haddii allah awoodda la ogolaa sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oon aada iyo aada muxuu ahay uga codsanayaa ganacsatada soomaaliyeed oo garan kara dadkoon muxuu ahay soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan dhibaatada jirta cudurka muxuu ahay hadda laga cararaayo iyo gaajadu labaduba waa cudur sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin inaan muxuu ahay faa'iide laga doonin inaan muxuu ahay lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin uusa ku noolaa karin hooyooyinka caruurta dadka tabarta yar dad cid kasta xataa tujaarka xaqu ma laha in lagu kordhiyo marka taas intaas ayay maraysaa waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iidaysto halkan gudoomiyeyaasha degmooyinka muxuu ahay iyo taliya saldhigyada waxaa ayagana ah waajib saaran inay hogaanka ilaalinta canshuuraha oo arinta u xil saaran intaas iyo in ka badanu ayagana oo waajibaada uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan dukaamanka waxgada meesha suuqyada in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul duruuriga taliyayaasha saldhigyada sidoo kale inay ayaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aada looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqaan uu cid kasta oo uu gaaro oo damiir lahu uu siduu yah u qaadan doono haddee haddii muxuu ahay leeska dhigatiro waa wax kale oo qofkii iska dhigatira oon awalba iimaan u saaxiib ahayn laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda tallaabo sharcigaana laga qaada haddii rabbiga awoodda la ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheyday inaan baaqaas gaarsiino iyadoo madax badanna hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan keliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntadurooriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aada iyo aadaad umahadsantihin taliya waxaan rabaa inuu haddii raashinka cuntadurooriga sida bariiska iyo dhulka qaali ay noqdaan qof kasta uu fahmi karaa oo dadka bulshada wax kastoo soo ogaanaya haddii ay dhacdo in ganacsatada baaqan aad u dirteen ay dhagaha ka furaystaan oo ay ka faa'iidaystaan dhibaatada jirto iyo cudurkaas laga digay dartiis ayadoon ognahay dekadda inay shaqaynayso oo raashinka sidiisa usoo degaayo maxaa tallaaboo ka qaadaysa maya waa waa waa caddahay aada iyo aadaad u mahadsan tahay way caddahay iyadoon qofka lagu xadgudbin muwaadinka ah waxaa waajib muqadis ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gedaayo cuntadii waa la soo qabanayaa laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenayaa maxkamadda awoodda u leh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobkii sharciga ah ee lagu eedeynayo ku xadgudbay ku qoran tahay galdacwadeedka ayaa loo gudbinaya maxkamadduna markaa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xadgudbay ayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas
taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdullaahi xasan barise ayuu kaasaha hodiniintaas u dariyay dadka ganacsadaha quutulduriga ee ku nool gobolka banaadir xulashada waraashada ayaa dhegeysanaysaan meel walbaa joogtaan kula wanaagsan ayaan idin leenahay qaar ka mida odayaal shir maanta ku yeeshay magaalada boosaaso ee gobolka bari puntland waxay uga hadleen xaalada ammaan oo gobolkaas uu wajahayo iyo sidoo kale ee dhanka horumareed ee ka jira magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay taariikhdu labiyo labaatankii bishii saddexaad laba kun iyo labaatan waxaa isugu yimi shir cabasho ama waxtabid aannu tabayno degmada yeed walaalaheen deggan edhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo culummada culamaaudiinka buraashadley degmada boosaaso ee waxaanu halkan aanu ka qiraynaa ama aanu codsi u soo jeedinaynaa xubin naga maqnayd oo aanu xaqu lahayn maadaama annagu aanu nahay degaanka rasmiga ah oo maanta degmada yee degan hadday mihii iyo noqoto magaalo wax laga weydiinayo oo aan ahayn dad dariishadda ka soo galay ama dad maanta koyto ku ah abka abna aan deganayn xuquuqdeennuna ay jirtay xuquuqdeenna jirtay baanu maanta leenahay see ku qarsoontay ama see loo waayey annagoo awalba hal xubin meesha ku lahayn halka xubin oo maalinta dhoweyto oo fadhigii ugu dambeeyey aanu ku lahayn oo noo muuqatay maantana fadhigii dambe noo muuqan weyday halkaanna waxaa ila fadhiya aqoon-yahano culamaaudiin ee beesha burashadley ee degmada yeed anigoo la yidhaa magacayga cismaan sanaad takar ka soo jeeda beesha buraashadley ee degta gobolka bakool kana tig- kana tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa halkan cabasho ka soo gudbinaynaa een, xubintii aanu ku lahayn oo naloo diiday oo ama aan saamigii aanu ku lahayn koonfur galbeed ahaan maadaama aan ka soo jeedno dad taariikhi ah oo soo jireen ah iyada waa la yaqaanaa meesha ay ka tirsan tahay gobolka bakool bay ka tirsan tahay shan degmay ahayd gobolka bakool xudur dhiwaajid iyeed iyo tiyeglow iyo ceelbirda shantaas bay ahayd taariikhda baa qoraysa wax walba xubintii aan meesha ku lahayn waanu weynay maadaama annagu tayada ay ay waagii een, shariifka meesha guddoomiyaha ee, maamul goboleedka een, koonfur galbeed uu ahaa shariif xasan wuxuu noo ogolaa laba xubnood maadaama hal xubin aan helnay waaba ku qanacsanayn iyadii baaba hadda la waayay hadda waxaanu ka codsanaynaa guddoomiyaha ee, ma- ee, madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed doctor cabdicasiis lafta gareen waxaan u sheegaynaa annagu cabashaanu nahay saamigii annagoo aanu ku lahayn ba in meeshii lana duudsiiyo ama laga waayo waa wax macnaha een, nasiib darro ah ma- iyadoo historiga ama taariikhdaa qoraysa yeed waa la yaqaanaa waraashadley caan weeye waana la yaqaan meesha ka soo go- ilaa lixdankii kursi baanu gobolka bokool ku lahayn ilaa lixdankii kursi baanu ka soo gelaynaa annagoo cabashadaasaan mudanaynaa waxaanu naa xubin ee, ee, yeed ka soo jeedayoo ee, ee, ilaa lixdankii ahayd inaad maanta intaad qaadataan tidhaahdaan waxba ma lihidin waxbaan yaraynaynaa oo haddaad yaraynaysa maxaa naga yaraysaanba awalbaydaanba waxna siine ummada aan deegaanka ahayn baad wax siinayseeno waxaad doontaan ku rarayseen waxaanu idin annagu waa idiin soo jeedinnay sidaasaanu meediyahana idinku soo marinnay ummaddaas reer koonfur galbeedna inay wada ogaato baan rabnaa dadkaa kalena ay wada ogaadaan haddaad xubintii la noqonaysaan lana noqda haddaad ogoshihiin sida sharcigu yahay iyo sida maamul ku dhismona noo daayo xubinta yar wixii aad noogu daraysaan ood noogu daraysaan dawladdaa noogaga daraysaan awalna dawladda cid baanu ku lahaan jirna weligayo marka eh, waxaan leenahay ragga meeshaan wada fadhiya oo halkaan wada fadhiya waa raggii aqoon-yahanka ahaa waa dadkii me- gobolladaas ka soo wada jeeday oo halakan jooga hadda waxayna u joogaan oo uga qaylinayaanin hadde xubintii shalay shalay la magacaabay oo aanu quursanaynay oo aanu lahayn ilaahay wax waaba waaba la gaaray oo wax badan baad heli doontaan maanta ayadii haddii aad ayadii muran gelisaan hadde reer koonfur galbeedow idinkaa hadalkaasi idin yaalla annagu waa gudbinnay kuwa yaga xagga jooga oo idinla joogaano waa waa og yihiin oo maalin walba waa idin ag taagan yihiin warna ka hoos qaadi maysaan oo waa og tihiin oo inaydaan war ka hoos qaadayn warna xubin baad lahaydeene iyo iyo iyo iyo iyo muxuu ahaa wasiiru d- ku dawle iyo wax la mida baad lahaydeene wixiina waa leedihiin oo idinka wax laydinka yarayo ma ma lihidin haddaad odhan lahaydeen haddee annana eed idinma qaadeen idaacadna kama soo hadalleen laakiin maanta waa ku khasbannahay inaannu idinkana idin ogeysiinno annagana aad waxyaga meeshooda u daysaan intaasaannu warkayagii annagu aannu ku leenahay Ee, hadal waxaa la yidhi hadal nin hadal hadal hadal badanaxaan ma buuxsho hadalku raggu intii hore yiri buu ku dhammaystiran yahay waxaan baaq u diraynaa ee, odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen magaalada la yidhaahdo yeed waa magaalo taariikhiya maaha magaalo xilligii kacaankii la magacaabay ama xilligii ka dambeeyey waa xilligii dowladdii doctor cabdishaal shamaarke ayaa laga dhigay degmo xubinta lagu lahaa rag baa ka soo hadlay marka waxaa loo codsanaynaa insha allahu dadkaas wanaag baa ku naqaanay madaxweynaha lafta gadheen iyo shacabkiisa waxaanu jecel lahay inaan xukuumaddana ka muuqanno si fiican uga muuqanno sidai cadaaladdu u sugnaato Eh, waxaan jeclaan lahaa inaan arrinkaas degmada iyada aan la siyaasadayn oo aan wax siyaasada aan laga- aan aan la siyaasadayn dadka xaqi ay lahaayeenna la siiyo hadal badan haba ma buuxiyo hadal badan haba ma buuxiyo odayaashii iga horreeyey culummadii caqiladii waxgaradkii aqoon-yahankii inta ay yidhaahdeen baan een, weeye hadalku isagaanuna taageersannahay waxa aanu ka hadlaynaa waa xubinta aanu ku lahayn dowladda koonfur galbeed magaalada yeed annagoo ah buraashadle waxaan codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha dowlad goboleedka cabdicasiis lafta gareen waxaan ka codsanaynaa xubintaas in naloo soo celiyo annagoo awalba hal xubin lahayn xubintiina nala ka qaaday waa garaysan weyne qofkii shan lahaa qofkii toban lahaa ha laga qaado laakiin qof hal xabba lahaa oo xabaddii laga qaaday waxaanu aragnaa waa seera seera weeye qofkii shan laga lahaa oo afar loo rabay waa macquul hadal badan hamaama buuxiyo odayaashii waxgaradkii culummadii aqoon-yahankii intaasaanu nahay waxaan codsanaynaa oo si sharaf la u codsanaynaa in naloo soo celiyo xubintaa dowladdana nala ka siiyo xubnaha aanu xaqa u leenahay waxaan u malanayaa in eh, raggu uu soo wada hadlay Een, arrinta halkan inaga hadlayno warmurtiyeedkana wuxuu ku saabsan yahay xubintii baarlamaan ee degmada yeed Een, hadalka nuxurkiisii waa la soo yidhi waxaan rabaa inaan idhaahdo afar qodob Eh, afar fariimood inaan diro fariinta ugu horaysa waxaan u dirayaa guddoomiyaha gobolka bakool ee hadda kursiga fadhiya waxa khasaba gobolka bakool wuxuu ka kooban yahay degmooyin mudane guddoomiye bal waxaad fiirisaa tabeellaha aad ku fadhido oo guddoomiyaha ku tahay degmada yeed isbeekeedii ma ka saartay mise way ku jirtaa haddii ay degmada yeed ku jirto isbeekeedii gobolka bakool waxaad isweydisaa xubintii baarlamaan oo ay lahayd meeshay jirto xubintii baarlamaanoo ay lahayd meeshay jirto iyo xilalka ay ku lahaayeen gobolka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dhexe intaba degmada yeed waxaa deggan dad aad u fara badan Eh, haddaan dadkii meesha laga rarin oo dad cusub lagu beerin dadkaasi xuquuqdoodii waa leeyihiin waana inay helaan dowladnimaduna waxa weeye midowga dadka iyo degaanka oo la mideeyey bay dowladdu ka timaadaa fariinta labaad waxaan u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane wasiir waa ku salaamayaa marka hore waa ku xushmaynayaa aad baan kuu salaamayaa waxaan kaa codsanayaa een, dowladnimadu waxay ka timaadaa degmo waxay timaadaa gobol dabeedna waxaa yimaada waxa la yidhaahdo een, wasaaradda arrimaha gudaha oo kale adigu waxaad xukuntaa gobol iyo degmo haddii bara saabka ee, meesha la yidhahdo ko- ee, bakool uu siyaasaddii weershe ka noqday adiguna weershe ha noqon degmadii yeed tabeellaheeda fiiri waxa ay xaqu lahayd waa la rabaa Een, midda labaad waxaan fariinta saddexaad u dirayaa madaxweyne ee lafta gareen mudane madaxweyne adigoo xurmaysan ee waanu ku salaamaynaa qalbi furan ee niyad wanaagsan waxaanu aad u soo dhowaynaynaa waxqabadkaaga shaqada aad ummadda u hayso ka koonfur galbeed ahaan iyo ka ummadda soomaalida ahaan labadaba mudane madaxweyne cadaaladda ilaahay baa iskale waxaana laga rabaa qofka ulal amriga ah mudane madaxweyne degmada yeed waxay ka mid tahay degmooyinka ugu fac weyn dhulka soomaalida taariikhdii la sameeyey waad garanaysaa waa degmo taariikhiya waa degmo dowlada isku soo qabsadeen waa degmo shaqo badan laga soo qabtay aad baaldah bay soomaaliya kaga taal dadka deggan buraashadley baa la yidhaahdaa waa dad muwaadiniinah xilligii burburka koonfur galbeed kaalintooda ma aysan gabin madaxdii ka soo jeeday ee ku jirtay siyaasadihii isu soo dhowaynta soomaalida shirar bay qaadaceen ilaa koonfur galbeed ka soo qayb gasho waan xusuusnahay eh, mudane shaati guduud aar aaree buu hogaaminayay markaa dagaallo kharaar oo ahliya oo ilaahayna ka soo gudbiyey baa soconaya xilligaa ilaa uu ninkaasu shirka yimaado soomaaliya wada hadli mayso buu maanta waxaan rajaynaynaa inaad tidhaahdo ilaa xubintii ee degmada yeed baarlamaanka lagu soo daro ee shirku furmi maayo biidni illaah waa ku kalsoonnahay go'aankaaga waxaan aad u rajaynaynaa inaad ee, bayaankan daawan doonto dhegaysan doonto kana garaabi doonto Een, innagana alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan u malalayaa inaynu diray ee, wixii ajandaheennu ahaa dowladda koonfur galbeedna ee, waxaynu ka sugaynaa insha allahu jawaab wanaagsan oo degdeg ah
waa mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa maanta gaara wafdi xildhibaan ah oo ka mid a xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya kana soo jeedaa deegaanada galmudug ayadoo halkaasi maanta si diran lagu soo dhoweeyey xildhibaanada waxay kale yihiin xildhibaan mahaslad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan axmed cali fiqo oo isna ka mid ah xubnaha golaha shacabka soomaaliya saabir nuur shuuri iyo xubno kale oo sheegay in ay xal ka gaarayaan khilaafkii ka dhashay doorashada uu kasoo baxay axmed cabdi kaari qorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali dahar ciid oo labada bisha januwari doorasho ka dhacda dhuusamareeb ku soo baxay xildhibaanadan waxay sheegeen in ujeedka dhuusamareeb ay u tageen inay tahay sidii loo dharamastiri lahaa waa hadallo socday oo ku saabsanaa xalka gaarista khilaafka ka dhashay doorashadii kusoo gabagabooday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aalin dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax waxa uu xaqiijiyey geerida taliyaha saldhigga degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose waxauna sheegay in laamaha amniga ay hadda ay wadaan baaritaan fariin kooban oo facebookiisa goor uu ku dabaca ku sheegay allaab naxariis taliyihii saldhigga degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose kabtan cabdiqaadir cismaan nuunow iyo mujaahidiintii la socotay galabta ku shaheeday qarax argixisada al-shabaab ay la eegtay gaari ay saarnaayeen jannada allah ka waraabiya ayuu ku qoray facebookiisa gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraan aadan cali najax inta badan saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa qarax miina waxaa al-shabaab ay kula eegteen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan wadada xirisa muqdisho afgooy qayb guddoomiya barnaamijka ayaa soo gaaray waxaa markaa kusoo dhawaataan xubinta aadka xiisaha badnad ee kalamaan
waryaada kalamaanay su'aalaan idin weyddiinayaa qayladaan maqlayaay nimankaadkii la waayey hurdadii uga quustoo u qandhaysan miyaa aryaa su'aalu aakhirayna kore soo qadaadaxumaa qarsin xeera dhexdeed looga quusta miya qosolkaan maqlayaae markii qaadka la waayey ma qoysaskii ka ladnaado qaadirkood mahadshaa warnimayow abwaanqaliif faarax ayir wuxuu yidhi haddii qaadka la waayo qori maayo abwaanku heese loo lulo qoortoo qaadi maayo fanaanaya
haddii qaadkii la waayey duulishii qayilayey qaram ay ka dhirgaan aroole haddii qaadkii la waayey qaxwadii la cabbaayey io qabclay ma la waayey cabdillah waxaan ka maqli jiray guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe sow yidha aryaadhaha qaadkaas la waayey haba la waayee siddeetan iyo saddexdii qaad joojinti waxaan maqli jiray haba la waayee haddii la waayo haba la waayee haddii la waayo qaadka hadday war anigaa laftirkaygu waagii qaadka la joojiye waxaan maqli jiray bagaa loo joojiye bagabaga war adar jumhuuriyadda somalilan qaad lagama joojin war qawdhina war mahaysida dad koronafayras ka baqay qaadka oomay iskaga dhaqeen warnimaya war maysaane guddoomiyaha maamulka mandhaale cali rooba wuxuu yidhi jaad laguma gedi karo magaalada kadibna dumarkii qaadka gedi jira waa banaa baxeen war ma ruubarra qaalaydha aryaadhaha waxaan maqli jiray xaji rooba ruqe
aroodi waxaa la yidhi ummadda geeska afrika deggan oo dhan oromo waaye abiy axmed miyaa kuu sheegay warkaas war farmaajo iyo madaxweynayaasha kale soomaaliduba ma la qabaan aryaadhaha waxaan maqli jiray sidaan uga haraasow hashii laygu habay maahan marka waxaan hubaa dadka somalilan iyo orommada hargeysa joogta inaysan kala yarayn war cabdullow waanad kala garanayne kuwa hargeysa jooga waa soomaali abbo war waxaan la yaabanahay gabboose iyo oromo waxaa isu galay warnimayahow waxaa la yidhi ardayda dadaala ee kaalimaha koowaad gala waxay noqdaan takhaatiir iyo injineero kuwa kaalmaha labaad galana waxay noqdaan maamulayaal ganacsato iyo dhaqaalayahanno waxayna maamulaan kuwii kaalmaha koowaad galay halka kuwa kaalmaha saddexaad galana waxay noqdaan siyaasiyiin waxayna u taliyaan ardaydii gashay kaalmaha koowaad iyo labaad sidoo kale ardayda imtixaanaadka ku dhacana waxay noqdaan saraakiil iyo askar kadibna waxa ay ilaaliyaan ama dilaan ama inqilaabaan siyaasiyiinta waxaa intaas oo dhan ka sii daran kuwa aan weligood iskuul dhigan waxaay noqdaan odidhaqameedyo kadibna intii kaleo dhan ayay u taliyaan war arrintaas waxaan ku ogaaday imtixaankii ra'yisul wasaare kayrra qaaday siyaasiyiintu badankood waa ku guulaysteenoo kaalimaha horey ka galeen laakiin waxaa ku dhacay yuusuf garaad juuxa maryam qaasin iyo cabdiraxmaan taahir wasiirka hore waxbarashada war wasiir khadiijo kaalinta koowaad may geshe war isla weligiis kaalinta koowaad maruu lagama gelin war wasiir canshuur isagoo indhaha isku hayo imtixaanka kayra galaa war baylama dadka ku baasuu ku jiraa isagu war maba sareeye war wasiir gooda casoo dibiddu ku maqan imtixaanka jimeelka loogu diraa wacdaas buucyadan anu cawad baan u cabsanaya war wasiir warfaa imtixaanka uu ku baaso yaa ku dhacay wasiir kharafaan horta inta badan imtixaan la soo diyaarshu ka shaqeey sameeyaa boqolkii siddeetan iyo saddexna waa saxa wardaddu waa naatihiine wasiir maareeye imtixaanka waxaa loo soo qoraa meelaha banaanbuuxi war waxaa ka daran wasiirka gaashaandhigga oo imtixaanka looga dhigo su'aalo ahaa iyo maya wasiirka caafimaadka foosiyo imtixaanka corona virus ma ku baaste warwar ma haysaane wasiir jamaal imtixaanka waa laga bootiyaa war wasiir jamaal markii waran iyo gaashaan loo baahdo xildhibaannimada helay buu ku baasay imtixaankan war horta mahdi guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenku wasaaradee xukuma war waa kormeeraha imtixaanka wasaaradda maaliyadda iyo warfaafintana way isku dhadhow yihiin warwarkan waad ku waalateene sheekadan jahligu aqoonta hogaamiyo waxaa soo bandhigay safiirka ingiriiska u jooga dalka yemen aryaadhaha anigu waxaan idin warsalahay ho waxaa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaaqaan waxa yuhuudiyoon gaashow yaman uu layso yaa yaaqaan ma ogi boqortooyada reer al sacuud asalkeeda yuhuud ayaa ku yidhi araada xuutiyiinta israa'iil kama soo jeedaan waad waalantihiine war yaa idiin dhahay shabaabaa sirdoonka israa'iil la shaqeeya war israa'iil khatar bay ku tahay midnimada ummadda carbeed waxaan maqli jiray waa boqol yahuuduye rag baa biirinayo baarka uu firaaye barqa laguma gaarin haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baal jiriino bayda uu garaacin war waxaa la yidhi afartaa boqortooyiyo amiiriinta kaleeto jashooda sugaysa iyo dadka sheegta islaamka oo adduunka maanta ku nool haddii laysu urursho oo ordugaan laga reebo afka ruux kama yeero addinkii iska dhaafi yaya minay awood kala waayeen ma afkiyaa juuqda gabayo carabkiyaa laga gooyey war jarnaal bariise wuxuu yidhi ciidamo dharacdaan suuqyada geyni oo mobeel masheegayaal bay ahaayeen ciddii lagu arkay iyadoo bidaacada qaali ka dhigayso waa la soo xerayaa uu yidhi maxkamadna waa la geynayaa warwar ma haysaane wasaaradda caafimaadku maanta baabuurta ambalaaska dhaawacyada lagu guri jiray bay soo saftay aydhiboorkaanay fayl u geliyeen waxayna yidhaahdeen koronafayras baannu karantiilaynaa markaa ma shantii milyan ee huu bixinaysay baa la xalaalaysanaya war baabuurtaas dhaawacyada qaraxyadaa lagu qaadi jire koronafayraskana ma lagu qaadaa aryaadhaha war ma haysiina heergaalkacyo qalabkii karoona lagu baaraayo ma heestaan laakiin xeelad kalay keeneen qofkii dayuuradka soo dega eraboorka xafiis laga furayaa la geeyhaa ka kadibna kutub qur-aanhaa la soo hordhiga ka kadibna inaadan karoona fayris qabin ma kugu wallaahiyaa ma kugu bilaahiyaa ma kugu tallaahiyahaa la leeyahay kadibna marka u dhaarta waxaa la leeyahay qoodhaayo xerada intaad dayuuradda soo saareed wax qandaa'a maad isku aragtay inadeerow war mid ka mida dadkii gaalkacyo lagu dhaariyey ayaa hadlay oo wuxuu yidhi qodhiin iyo xeradiin ma anigoo nin weyn habayrabeen inaan korona sheegto war gaalkacyo qiso kaloo taakayaa badan baa ka dhacdaa la yidhi nin tuugaha wuxuu u soo dhacay niman iskaabulaa guri ay degan yihiin kadib cabbaar hadduu baarbaaru wuxuu helay jaakad xoogaa culus waa la cararay dhex intuu sii marayu wuxuu arkay fiilooyin iyo waxyaabo ka soo jeedjeeda asagoo shakisanoo firfirinaya ayay askaru aragtay markaasay qabteen kadib jaakadii waxaa la arkay in qarax ku jiro kadibna asagii markii la waraysto wuxuu yidhi anugu waa soo xaday nimadow jaakaddan tuug bisaan ahaa dhari baana ka ahay waxa ku jira kadibna meeshaad ka soo xadayna geey baa la yidhi hadda raggii iskaabulada ahaayoo alaabta isku qoofashay baa la soo qabtay marka asagiyoo la sii daayee sheekeeyo wuxuu yidhi weligay iyo allahay tuuganimo xalay iigu dareed markaan qaraxa soo xaday cali dheere afhayeenka al-shabaab wuxuu u yaqaanaa kaasoo kale taarikh fii sabiiliilxasana waljihaad war xildhibaanadii iyo wasiiradii beesha hawiye baydhabay aadeenaa la yidhi walaalayaalow sidaga siinsiiya may bay dhaba ka bilaabeen war siyaasadii sadaqa ma gashee waxay yidhaahdeen saamigaan ku lahayn koonfur galbeedaan rabnaa hayehee saansaan ku gud saxan saxan ku gud aan rabnaa miyay dhaheen war saamigooda may xafiiska ra'iisul wasaaraha u doontaan warnimaya umadaysaa maanta geedka ma jooga masaamiga la sheegay ayuu difaac uga jiraa war waxaan maqlay maday isaaqoo leh walba ma idinka maqana meesha wamaasihiin saaxiibada xudunta kalamaan farintaasi xubinta ka horeysa kalamaan waxaa gabagabo ahayn barnaamijka caawa soo saaralkan uga taminaya anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed barnaamij saxeefan oo farsamaynayay intaan barnaamijka madlacan dib u kulmi doono waxaan kaga tagayaa heestii bilowga barnaamijka idin ballanqaaday gulyo
Thank you. iyo dadkuba wakaa ugu leeyahay waryo taariikhsan reebo abo waajibkaaga gudo waryo taariikhsan reebo abo waajibkaaga gudo cadowga wiiqaaya nabadda cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaceeye wadanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaceeye wadanka hooyo aan difaacno
cadowga wiiqaaya nabadda cadowga necbada jirkeena walaalnimadeena diigan wanaagga nagama dhaceeye wadanka hooyo aan difaacno wanaagga nagama dhaceeye wadanka hooyo aan difaacno
nacabka nacabka maatadan wax galabsan nacabka nacabka maatadan wax galabsan weelibkooda waraya
hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya wahay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya
nacabka nacabka maatadan wax galabsan nacabka nacabka maatadan wax galabsan weelibkooda waraya wahay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya wahay hilibkooda waraya baroorta kuwinsanaya aqarin weliga aqarin walaalka koruu ku yahay wadiyanaga ku qarso aqari weliga aqari waraabada shaada cunaya aqari weliga aqari warmaaku ku soo dhacaya wageli ciidamada amniga warbixi sugan oo qarso wacdiya degmada degee aqarin weliga aqarin wacdiya degmada degee
aqarin weliga aqarin walaalka koruu ku yahay wadiyanaga ku qarso aqari weliga aqari waraabada shaada cunaya aqari weliga aqari warmaaku ku soo dhacaya wageli ciidamada amniga warbixi sugan oo qarso وعدية المدى
aqarin weliga aqarin وعدية المدى
wadaniga soomaaliyeedo muwaadin xilwaadiyo xaquu wadankiyo dadkuba wafaa kugu leeyahay xaquu wadankiyo dadkuba wafaa kugu leeyahay wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo
wadaniga soomaaliyeedo muwaadin xilwaadiyo xaquu wadankiyo dadkuba wafaa kugu leeyahay xaquu wadankiyo dadkuba wafaa kugu leeyahay wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo wariya taariikhsan reebo qabo waajibkaaga gudo
Adowga ruuxii wax taraba, uu ku yahay wadiyanaga ku qarsoon Weligaa habarin, waraaba dhashaada cuna